kulanti wanaagsan dhegaystayaal idinkiinba ku soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo xiliyadan oo kale toddobaad walba idinkaga yimaada idaacadda v o e barnaamijkeennana maanta waxaannu idinkugu haynaa goormaa kuugu dambaysay codkan ana waan gurxamayaa sida aarganta qaba geedoga la waayan marba geesgoorad ingaran tarana dhandharan ana waan gurxamayaa sida aargantaan qaba geedoga la waayan marba geesgoorad fanaankaasi iyo weliba heesaha uu ku luuqeeyo ayaannu idinkugu haynaa barnaamijka cawayska washington sidoo kale soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ay gurato bal cusay tilaa basbaaskii muxuu ii gubaya afka ii gubaya oo dee muxuu kuu gubi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa ee timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adiga tiintiinka beertay ee guradeed waa abwaan amiin saxane haaruun oo dhiirane loo yaqaano oo magaalada muqdisho dib ugu laabtay waxaannu idinkaga haynaa waraysi ku saabsan suugaantiisa iyo weliba waxyaabihii uu muqdisho kula kulmay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaa nin u dhashay dalka turkiga oo ku geeriyooday isbitaal waddankaasi ku yaalla oo uu ku jiray muddo toddoba iyo afartan sanno ah maxaa keenay in muddadaasi dheer uu isbitaalka ku jiro ninkaasi waxaa laga yaabaa fannaanka aan idiin haya maanta marka aad codkiisa maqashaan inaad maskaxdiinna dib u celisaan muddo konton sanno ah dhallinyarada yaryarna waxaaba laga yaabaa in maqalka heesihiisa iyo codkiisa iyo weliba magaciisa aanay isku garanaynin waa fannaanka shariif cabdalla oo ku sugan gobolka ohaayo magaaladiisa colombos ee dalkan maraykanka shariif cabdalla waxa uu magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhashay sannadku markuu ahaa kii waxaanu fanka ku soo biiray saddex iyo lixdankii muddadaasina waxa uu shariif cabdalla ku luuqeeyey amaba qaaday heese fara badan oo soomaalida inteeda badan ay garanayaan shariif cabdalle ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington iyo idaacadda v o e ahlan wasahlan waan dhowahay waayahay shariif cabdalla dabcan sidaad ii sheegtay waxaad dhalatay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii fankana waxaad ku soo biirtay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii goormaa fanka iyo weliba golihii murtida iyo madadaalada kuugu dambeysay
golaha golaha murtida iyo madadaalada heesaha hirgelay heestii ugu dambeysay idaacaddana aan u duubay oo halkaasna abaalgud la igu siiyey iyadoo uu joogo madaxweyne mataqaanaa dibadda nooga yimid oo marta inoo ah la igu siiyey shahaado sharaf annagoo afar fanaan ah hadda magacyahoodii saa uma sii xasuusto afar fanaanoo waaweyn aan waxaan kaga qaatay numberka koowaad
haye sida ay badan yihiin oo mataqaanaa barnaamijkan oo daadahaynaya axmed cali askar oo ku jiray daandurey marka aada iyo aada heestiina aada loola dhacay oo muddaba aada iyo aada dadkuna aada u jeclaysteen heestu waa tey ana waan gurxamayaa sida aargantaa qaba geedoga la waayan marba geesgoorad ingaran tarana dhandharan bal dhegaystayaasha aan u saarno heestaas oo dhammaystiran si ay noola dhegaystaan kadibna aan isugu soo laabanno heesta xilliga aad qaaday iyo weliba midhaha iyo laxanka iyo muusigaba cidda u samaysay dhegaysi wacan heestii anna waan gurxamaya ahlan wasahlan sida arganta halqaba geedugala waayan marba geesuroora anuwan gurxamaya sida arganta halqaba geedugala waayan marba geesuroora nabsihayga gaadano calabgeedi weegaye gabadhaan jeclaayey niyaadii gargaaray dhuhusha salaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyo waa bare guriga aad ku noohusha salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadhanno calafgeediweekaye gabaadhaan jalaaye ayniyaadii gargaare ruhudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaa tenta geekenyada marbaa geesu tuu hurtaha gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye ruhudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaa tenta geekenyada marbaa geesu tuu hurtaha gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye nafsi hayga gaadanno calafgeediweekaye gabaadhaan jalaaye ayniyaadii gargaaray ruxgacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto maguhu magihirte gogol baa lageege allagar waa qasoora ruxgacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto maguhu magihirte gogol baa lageege allagar waa qasoora
waayahay sharif cabdalla dabcan heestaasi waa hees aad u macaan oo soomaalidana inteeda badan ay garanayaan aadna u jecel yihiin sanadkaas aad abaalmarinta ku mutaysatay heestaasi ee golaha murtida iyo madadaalada keebuu ahaa sanadkaas shan iyo toddobaatankiibay ahayd sidaan jeclahay shan iyo toddobaatankii ahay waa garta marka midhaha iyo laxanka iyo muusiga yaa u sameeyey heesta maadaama codka adiga uu yahay oo adiga aad ku luuqaynayso wallaahi ilaa saddex iyo lixdankii heesihii aan bilaabay ilaa waktigaas waxaan jeclahay heesahaygo dhan muusigooda anaa samaystaa iyo laxankooda iyo qorahda ku qaadidda wax oo dhan ba anaa isku lahaa waa gartay waa gartay heestaas aan dhegaysanaynay in yar ka hor codkaaga baan ku dhegaysanaynay midhahana adigaa sameeyey laxankana adiga muusigana adigaa hal abuuray ahey waa arrin cajiiba dabcan heesahaaga kale dabcan waxaan filayaa in ay ka mid tahay hees la yidhaahdo waan hoobtay hodaney oo soomaalida iyadana ay aad u taqaano oo fanaaniin kalena ay dib u soo cusboonaysiiyeen heestan hadda aad ku luuqaynaysay xataa oo annagu waan gurxamayaa fanaaniin yaryar baa soo qaaday intaanan u gudagelin waan hoobtay hodaney heesahaagii oo fanaaniin yaryar ay soo qaadeen oo suuqa ku jira markaad aragto maxaad dareentaa wallaahi waxaan dareemaa horta heesahaas waxaa jira idaacado badan ilaa italiya xataa idaacada waxaa jira cajalada mar ay ka saari jireen iyo raadiyo talyaaniga oo lahaa unisomka ay keentay heesahaas waa wada gaareen ethoobiya hees waxaan leeyahay ayaa laga qaadaa kenya waa laga qaadaa kenya waxaa jira mataqaanaa dad badan oo mataqaanaa swaaxiligaba u badan ay codkaygiiyo meeshii si ah sidiisa u dhan yahay ay ku sameeyeen cdyaal lagu sameeyey waxayka yurubkan dhowr magaalo waxaan maqlaa maraykanka xataa waxaa jira maana soota iyo dad ku qaada heesteydiiyo sideedii ah ajalkaygiiyo codkaygii ay saa u furaan oo sawirkoodu saaran yahay waaya u fiicnayda haddii la yidhaahdo marka heesta ninka uu qaadayo osan asaga lahayn hadduu yidhaahdo bal heestan hebel iyo hebel baa iskale may saaba isku tolayaba marka adigu bal heesta bal ka jawaab adigaa og waayahay e waxaa jirta hees kale oo e, waan hoobtay hodanay la yidhaahdo sidaan horeba u sheegay heestaasi e, yaa sameeyey iyadana e, inkastoo aad ii sheegtay in saddex iyo lixdankii fanka aad kusoo biirtay ilaa e, shan iyo toddobaatankii heesihii aad samaysay dhammaantood e, ereyadooda aad adigu lahayd heestaasna heestaas anaa sameeyey muusigeeda iyo codkeeda iyo waxeedoo dhan heesahaygo dhan ba anaa iskale sidaan horey kuugu sheegayba heestaasna waxaan filayaa lixdan iyo sideedii ma aqan meelaha inay ahayd baan jeclaa M- heestu e, ma leedahay wax qiso ah mise waa un ereyo maskaxdaada isaga soo dhacay oo aad hees ka samaysay wallaahi heesaha siday u badan yihiin horta waa wax maskaxdeeda kusoo dhacay oon kuna sii ammaanaya hablaha soomaaliyeed mataqaanaaye quruxdooda iyo mataqaanaa hawsha ay haystaan markay cunada sameysanayaan ama ay jecel yihiin inay nastaan yacni hees ay ku nastaan ayna jeclaadaan heesaha sidaas aan u sameeyaa sida runta ah, sida badan waayahay e, heestaas e, e, waxaan filayaa in laxan aada u macaan e, laftirkeeda aad ku qaadaysay oo habeen ma hurdooyaday hor joogo darar ma hargaalo adunbaaba soo sidaa ma ahayn sax sax sax waana hoobtay hodanay waayo marka waa jirtaa aada iyo aad aada iyo aad bal dhegaystayaasha aan u ciyaarno heestii waan hoobtay hodanay dib ayaan isugu soo laaban doonaa waraysiga fanaanka shariif cabdalla kusoo dhawaanay habeen ma hurdooy aaday hor joogoy dharar mahar gala dumbabay helaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama an harineya hannan waanageyey hadal macaanehai wadna hadihaleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaayea runtii kuwaaye roonayriya makugu helaya hasawaheniweyno hagaagi hoyadii ku dhashayay naga hallaydeha waan kala habawnea waan kala habawno waan kala habawnay roonayriya makugu helaya aada iyo aad waa hees aada u macaan e, waan hoobtay hodanay e, shariif goormaad soomaaliya ka soo tagtay adigu maahe soomaaliya waa anigoo gacantaas intuu layga jibiyey rasaas guriga laygu soo dhacay mashaakil anoo jecel waddankaas aad iyo aad anoo u jecel hadeerna aan ku rariyoodo weli aan jeclahay hadeer inaan meeshaas aan kusii noqdo aan jeclahay xuduntayda ay ku duugan tahay magaalo madaxda gobolka hiiraan aan kusoo barbaaray xamar iyo nawaaxigiisa sida janaale iyo dhulalka nimcada leh iyo adduunkaas aanan ka sabri karin oo weligay ilaa hadeerna ay ugu taagan tahay waxaan kasoo tegay saddex iyo sagaashankii may afar iyo sagaashankii ku dhawaadkeedii bay ahayd unisomtu markay soo baxday oo kala yaacay baan ana cagta wax kasoo dayay waayahay e, shariif cabdalla aad baad u mahadsan tahay intaa waxaan ku xiraynaa e, qaybtii koowaad ee waraysiga ee fanaanka shariif cabdalla oo heesihiisa iyo weliba sheekadiisa aanu idinkugu soo gudbinaynay qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka soo aadan haddii uu eebbe idmo insha allah
amiin saxane haaruun oo abwaandhiirane loo yaqaano waa nin curiya heesaha iyo weliba suugaanta kala duwan waxa uu muddo fara badan oo uu ka maqnaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho waxaannu ka waraysanaynaa waayihiisa muqdisho iyo waxyaabihii uu ku arkay markii uu dib ugu soo noqday magaaladaasi abwaan amiin saxane haaruun ku soo dhowow idaacadda v o a aad iyo aad baan u dhowahay ee waanan salaamayaa jacfar kuukay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a da iyo dadka badan ee hawada iga dhegaysanayaba abwaan amiin e, dabcan intaanan u gudagelin e, suugaantaada iyo waxyaabaha aad e, samayso marka hore waxaan jeclahay bal inaan e, ogaado xamar baad ku sugan tahay muddo dhowr sano ahna magaalada muqdisho baad joogtay markii aad ku soo laabatay muqdisho waxyaabaha kaa yaabiyey xamar aad ku aragtay ee aan hore loogu arki jirin maxaa ka mid ahaa egtahay aan kusoo noqday muqdisho waxyaabo badan baa isbedelay waxaa ka mid ah ilaahu adan caqliga beeline ma arkaysid maanta sineemo la daawanayo dad tiyaatar usii socdo riwaayad iyo ma arkaysid waxa kaloodan arkaynin jeedla sigaar jeedla sigaar dhalinyaradu la yaaci jireen waxaadan arkayn doobi aad dharka u dhiibata arki maysid waxaadan arkaynin wadadii waxaan kuugu darayaa weliba jacfarow magaalada muqdisho ugu mashquulka badnayd waxay ahayd wadada ka dhaadhacda meesha la yidhaha brobagandada ee hotel muuna ka dhaadhacda ee ceelgaabgelaysay wadadaas way go-an tahay oo bisaba iyo ayay unbaad ku arkaysaa iyo nin askari ahoo meel taagan iyo dadkii oo jacfarow dhibaatadii iskala qabsaday intii aad joogtay intii aad joogtay muqdisho oo qaraxyada aad la kulmaysay iyo dhibaatooyinka kale ee dhacayay waxyaaba kaa yaabiyey ma aragtay waan arkay jacfarow adiga iyo dadkay dhegaysanayaba waxaan la wadaagayaa iyo v o edaba qarax baa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishii octoobar saddexdii iyo labaatan iyo sideed daqiiqa iyo afartan iyo laba second oo b m ah yaa wuxuu ka dhacay meesha la yidhaha soobe waa gartay halkaas halkaa qaraxa ka dhacay qarax aad u xoog weyn oo nuclear mooyaane nuclear mooyaane wax kale oo ka awood badnaa adduunka ma jirin anigii oo dhex socda maydkii iyo dadkii iyo hilbihii iyo dhiiggii iyo nin dhalinyarii gacantay qabsaday wuxuu yidhi abwaandhiirana iska waran maxaan maxaa warrami waa kanoo waad aragtahay wuxuu yidhi arrin aan su-aal aan aada uga yaabi weydiiyo wuxuu yidhi gabadhii aan jeclaa heeskii iigu soo sanay aan ku idhi maxaad iigu samayn weyde marka ninkaas su-aashu weydiiyey waxaa ruux waliba ka dhadhansanayaa dadku inay la qabsadeenba dhibaatadii oo dan iyo muraadba aan laga lahayn ee noloshii caadiga ahaydba ay ka mid noqotay ayaad arkaysaa oo markaa arrimaha iga yaabiyay bay ka mid tahay waayahay haddii aan u nimaadno ee suugaantaada ma jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey wax suugaanahoo dhinaca jacaylka ah maadaama dhalinyaro fara badan ay ku dhegaysanayso oo aada curisay nin yahow jacaylkii horta waxbaa ku dhacay oo dadkii nolol baa la raadinayaa oo hadda waa la isguursadaa uune laysmaba jeclaado soomaaliya dadku wuxuu ku jiraa marxalado adag marka waa la isguursadaa uno waysada unbaa laysku dhawrtaaye berigii hore waxaa la odhan jiray hebliyo hebel way isjecel yihiino mid baa la sheekaysan jiray oo wixii hadda waktiba looma hayo waxaa kaloo waxyaabaha iga yaabiye kamid a aan kuugu darayaa jacfari muqdisho intaa joogay magaaladu waa wada jaamacad faradaaliyaha iyo doolilamooda yaa aada loo isticmaalaa dadku qalinkii way ka guureen maalin dhaweydaan damacnay inaan telefoon nin u qoro annagii oo dad badan ah yaanu iska weyn anu inta badan qalin inaan qaataan jeclahay laakiin waxay iigu daray markaan ilaa afartameeye qof qalin ka waayo qof qalin wata muqdisho waxaa laga yaabaa boqolkii qof inuu hal ruux uu qalin wato dhinaca wadaniga wax cusub oo aad ka samaysay muddooyinkan ma jiraan hay-ad baa beri dhowod waxay tidhi musuq maasuq baa soomaaliya ka jira shacabka dhexdiisa waayahay wuxuu yidhi duksi aan baalan lahayn iyo dixiri weeye aboorku dundumuuna dhisaaye dunida noolaha joogaana wuu iskaawanayaa waana laysku daydaaye maad wax daalacataan duksi aan baalan lahayn iyo dixiri weeye aboorku dayradhaafka qabowga birrimaadka cadceedda daadadkaa qugulaayiya kureebka oy derisiin oo dagaal ka dhexeeyo iyo qaar kaloo daba jooga ka difaac bulshadiiso dundumooyin buu u dhiso dibidejin buu u sameeyey inakoo isku duuban inta aan dar ilaahay iyo weliba dancad ahaano dalku wuu burburee wardib ma u dhisanaa xilligaa degdegaayo dunidu way socotaayo waktigu wuu durkayaaye inakaysdabar goyno wax yar baa dadkii noole dabayaaqada joogtay shacabka ma u damqanaa soomaaliya damanay nabarkii la daweeyo haddii saa lagu daayo durba wuu bogsan lahayo barruu doorsan lahaaye boogaheeda damqaay soomaaliya dulmilay ilaahdaan la degayna kolka ay isdilayso qur-aankii degay waayo iyo dardaarankii nebigii soo daliishan ogey markay isdilayaan bay ku odhanayaan nebigu saasuu yidhi ilaahay saasuu yidhi war ilaahay maxuu yidhi walaalka xabad la dhac soomaalihay dulmilay kuway daaficilayd darandoori rasaasa iyadoon damqanayn kaga daadin ogey waa shacab yaroo masaakiinahoo meel soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ay gurato ay cuntay tiraa basbaaskii muxuu ii gubaya oo afka ii gubaya oo dee muxuu kuu gubi waayo adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa ee timir soo doonataa oo timirta xageed ka guran adiga tiintiinka beertay ee guradeeda
waayahay haatanna aanu aadno dhinaca iyo dalka turkiga sidaan barnaamijka bilowgiisaba idinkugu sheegay waxaa dalkaasi isbitaal ku yaalla ku geeriyooday nin la sheegay inuu toddoba iyo afartan sano ku jiray isbitaalkaasi haddaba waxaa ila fadhiya istuudiyaha nuur xasan nuur bukhaari oo arrintan aada ula socday nuurow dadku waxay isweydiinayaan toddoba iyo afartan sano sidee buu qof isbitaal ugu jiraya waa garta waa mahadsan tahay jacfar kukaay arrintan waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo dad badan aysan la socon laakiin ay dadku maqleen markii ninkan uu dhintay kadib jacfarow haye waxaanay u dhacday nin la dhihi jiray cabdalla kusaan oo u dhashay dalka turkiga waayahay nuurow ee ninkaasi ee sidee loo haayey oo muddadaasi afartan iyo toddobada sano ah uu isbitaalka ugu jiray Eh, jacfarow eh, sida ay sheegeen dhakhaatiirta markiisii hore isagoo saddex iyo labaatan sano jir ah ayuu marka hore lugihiisa ku tagay isbitaalka waxaana dhakhaatiirta ay sheegeen in uu u sheegay in uu islamarkaas ka soo laabtay shaqo qaran wuxuu sheegay in madax laga hayo dhakhaatiirtii isbitaalka ayay dhigeen Eh, sidaa ayuu markiisii hore jacfarow isbitaalka ku galay waaya madax xanuun oo keliya madax xanuun oo keliya waayahay afartan iyo toddoba sano maxaa ku hayay marka meesha waa su-aasha la isweydiin
Haye.
Waa su-aasha jacfaroo la isweydiiyey afartan iyo toddoba sano waxaa la sheegay eh, sababta ugu weyneyd ee ku kalaftay inuu jiifo markiisii hore eh, dhakhaatiirtu waxay u ogolaadeen in uu sii joogo eh, isbitaalka waxayna ahayd codsi cabdalla ka yimid wuxuu ka codsaday dhakhaatiirta inuusan cidna ka aqoonin uusan cid lahaynin keligiya keligiha cisbitaalkan uu jeclaaday isaga qudhiisa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaashu wuxuu ku soo jiitay dabeecad wanaagsan marka cisbitaalka waxaa lahaa dowladda turkiga maadaama uu ahaa cisbitaal dowladeed oo sida aan ognahayna dalka turkiga cisbitaalada dowladda waa lacag la-aan Eh, maamulihii cisbitaalka wuxuu ku qancay hadalka ninkan waxaana uu u ogolaaday in uu sii deganaa karo oo waa codsi asaga ka yimid maaha xanuun uma jiifin isbitaalka xanuun uma jiifin hase- isbitaalku jeclaaday isbitaalku jeclaaday waa gartay.
laakiin waxaa dhacday in ninkani xanuuno ay markiiba kusoo baxeen eh, dhowr sano kadib Mhm.
waxaa ku dhacay xanuunka sokorta iyo xanuunka loo yaqaano eh, neefta kadibna waxay noqotay in toos loogu ogolaado inuu isbitaalka sii deganaado iska jiifaba iska sida jiifaba hoteel oo kale ha marka dadka qaar jacfarow eh, turkiga waxay dhaheen oo ninkan isagaaba saadsadaba inuu isbitaalka inuu deganaado isbitaalka jiifo ha maadaama xataa haddii aan fiirino sokor iyo neef isbitaal looma jiifto oo oo Waa dadka iyagoo sokor qabo oo neef qabo ay ay- ay duurkooda maraan ay banaankooda wareegaan oo ay shaqaystaan marka ninkan waxaa muuqata inuu isbitaalka jeclaaday Waxa intaas- daryeelka iyo kalkaalisayaasha u Aad iyo imaanaya aad.
iyo nadaafada isbitaalka iyo ha waa waa mogtahay waa guri free ah oo bilaash ah hoteel lacag la-aan hotel lacag la-aan Waa ha gartay.
isbitaaladana eh, waxaan ku naqaanaa in maalin kasta la nadiifiyo in eh, koronto Maalin kasta joogto qofka ah caafimaadkiisa la qofka jaangarayo.
caafimaadkiisa la jaagarayo Aha.
cunto maaragtay bilaash ah in maalin kasta halka me- meesha la geeyo marka isagoo saddex iyo labaatan jirhu isbitaalka galay wuxuuna geeriyooday isagoo toddobaatan jire ha waa toddoba iyo afartan sano marka toddoba iyo afartan sano isbitaalkaasuu ku jiray waxaa intaas sii dheer jacfarow in uusan toddoba iyo afartankaas sano uu maalinna lugtiisa banaanka kaga bixin isbitaalka afartan iyo toddoba sano qolka isbitaalka uu ka jiifuu ku uu jira ku jira ha adduunyada dhan daaqadiisa uu ka daawo jiray afartan iyo toddoba sano uma soo degin uma soo degina ninkaas adduunyadaaba dhib ku haysay markii hore
marka jacfarow wargeeskan waxa uu qormadiisii kusoo gebagabeeyey waxaa laga yaabaa in dad badan ay saf u galaan cisbitaalada dowladda ee dalka turkiga anigaaba ka baqaya kuwa soomaaliya in saf loo galo aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nuur xasan nuur oo nila socodsiinayey sheekadaasi yaab kale ee ninkaasi toddoba iyo afartanka sano isbitaalka ku jiray waad mahadsan tahay nuur adigaa mudan jacfar
barnaamijkii cawayska washingtonna waa naga intaa intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteen nabadgelyo